waxa keenay already waa lagu qoray warmurtiyeedka lasoo saaray ama go-aanka lasoo saaray waxaa keenay saddex qodob qodobka koowaad waxa weeye way ka horeeyeen sistem ahaanna way ka adag yihiin number labo gobollada ay ay ay ka taliyaan meelaha qaarkood way ka gobollo badan yihin inta badan way ka gobollo badan yihiin qodobka saddexaadna waxa weeye sistem ahaan way ka horeeyaan maamulada kale laakiin sidaa aan sheegay waxaan la gaadhay waa wax ku eg wixii ka dambeeya si dastuuri ah oo dastuurka lagu qoray ayay maamuladu ku dhismi doonaan xuduudo ku yeelan doonaan ku heli doonaan wakiiladooda labada aqal kani waa wax loogu talagalay